majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaa dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo hadahan oo kale aad ka dhegaystaan raadiyaha qaranka qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a golaha shacabka maanta kulan ayay yeelan doonaan oo iga hadlayaan sharciga wax kabeddelka xisbiyada siyaasadeeda dalka iyo sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan dagaal xoogan oo maleeshiyada argagixisada al-shabaab lagu jebiyey waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan madaxda maamul goboleeda oo ku wajahan magaalada garowe halkaasi oo lagu wado in lagu aaso madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland iyo sidoo kale lagana soo dejiyo meydka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka waxaad dhegeysan doontaan wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug oo faahfaahin dheeraada inaga siin doona sidoo kale waxaa barnaamijka aad ku maqli doontaan madax ka tirsan puntland oo iyana aynu ka waraysan doono bal xaaladda iyo sidoo kale qabaqaabadu halka ay marayso ayaad dhegeysan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa idiin soo gudbin doonaa oo ay ka mid yihiin warar kala duwan oo ka soo baxay gobolada dalkeena soomaaliya ku aadan dhinaca horumarada kala duwan ee dalka anigoo timacada idiin soo saara halkaan idinkala socodsiin doona maxamed muuse tarsan ayaana igala qayb galay barnaamijka soo saaristiisa ku soo dhawda markale faaqilaada
ididay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa shan iyo tobanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo labaatanka barnaamijka faaqidaada sida hordhaca barnaamijka aad ku dhegeysateynba howlgallo kala duwan ciidamada xooga dalka soomaaliya ay ka wadaan qeybo ka mid a gobolkaasi hiiraan oo maleeshiyada argagixisada al-shabaabka lagu jeeyo balse marka hore waxaan ku hormaraynaa warmurtiyeed ka soo baxay urur goboleedkayga mareegtida soddon iyo lixaad ayaa waxaa looga hadlay ama lagu bogaaday doorashooyinka qof dhacod ee laga wada inay ka dhacaan soomaaliya sanadaha labada kun iyo labaatanka labada ko iyo labaatanka waxaa shirku xusay doorashooyinka heerka federaal ee ku wajahan dalka waxaana uu ugu baaqay dhammaan dan wadaagta soomaaliyeed ee muhiimadda inay saaraan danaha dalka soomaaliyeed iyagoo maraya ama gaaraya wadar ku saabsan arrimaha doorashooyinka lagu wada heshiiyo shirka waxaa sidoo kale lagu dhiirageliyey horumarka dowladda soomaaliya ay ka gaartay si loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo waafaqsan heerka caalamiga waxaa lagu booriyey dhammaan dhinacyada ka qayb qaataan haabka taariikhiga ee soomaaliya waxaa shirka soo dhoweeyey ama lagu soo dhawey dadaalada dowladda soomaaliya ay ugu jirto inay qaadato wadahadalada loo looga dan leeyahay in lagu yeesho dowladda soomaaliya xubnaha kala duwan ee qeybta ka ah dalka ama dowladda dhexe oo dowlad goboleedyada si laysugu raaco waxyaabo laysugu waafaqsan yahay gaarista nabad waarta oo soomaaliya ka dhalata barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan amaad ku dhegeysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda faaqirada wararka ee howlgallo kala duwan ayaa waxa ay ka socdaan qeybo ka mid a gobolkaasi hiiraan maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaa lagu jebiyey dagaal xalay ka dhacay deegaanka halgan oo ka tirsan gobolkaasi hiiraan haddaba maleeshiyada ayaa isku dayday inay soo weeraraan fariisimo ciidamada xooga ay sidoo kale ciidanka amisom ay ku lahayn halkaasi balse al-shabaab ayaa kala kulmay jab xoogan gudoomiyaha deegaankaasi guhaad ayaa waxa uu u waramay cabdinaasir daasabri waxaanu marka hore wax ka weydiiyey bal xaaladdu siday tahay iyo sidoo kale khasaaraha la gaarsiiyey al-shabaab
horta waa alxamdulilaahi ciidamada dhammaantood labada qeybba aad bay u fiican yihiin wax dhibaataah uma jiraan
maxaa maxaa caadi ah
ciidamada dhammaantood labada ciidanba dhammaantood way fiican yihiin boqolkiiba boqol aad bay u fiican yihiin laba ciidan maxaa kala jeedaa
macnaha ciidamada soomaaliya iyo iyo ciidamada etoobiya labadaba dhammaantood waa fiican yihiin waa macsanta waaye maxaa la gaarsiiyey maleeshiyaadka dagaalka siduu ku bilowday
dagaalku wuxuu bilowday labadii sac xalay wuxuuna joogsaday afartii sac xalay dagaal laba sac socdo waaye
a waa soo rogaal celiyaha adiga mar walba soddon daqiiqo labaatan daqiiqo mar walba magaalada kasoo tuuryada ay kusoo wadeen waa inta badan laakiin dagaalka xoogiisa waxuu ahay adigo afartan daqiiqo dagaalku socday laakiin tuuryada afar saac ay gaartay argagixisada maxaa la gaarsiiyey adigo adigo og tahay
argagixisada kolley habeenna waa ahayd waana lagmaysir waa magaalo weyn oo ballaaran weerarka meesha kusoo dhacay anuku meyd ma arag laakiin hadduu lakuda dhibaato badan oo khasaaraha ku gaartay dhaawacyo badan baa gaadiidka wataan laba baawar ayuu ka qabsatay madaasiradii
ma ma xalay iyo kow wanaad mase dhowr habeen ayaa sana kale u weerar usoo qaadeen hal iyo ayaga sideedaba halkan isbuucyadan weerar ay kusoo qaadeen wa labadaba guuldaray kala kulmaayeen ciidamona waa u diyaarsanaayeen meelahay kasoo baxayeyna waa la soconay de waad ka garataa ciidan difaac ku jiro oo magaalada difaac ka xirtay oo magaalada waardiye ka hayo oo dhufays ku jiray inayna socdo inayna isku hayn isku tayo iyo is- iyo iyo isku tababarahayna waa dareysan tahay horta waa alxamdulilaahi ciidamada
gudoomiye guhaad oo u waramayay cabdinaasir daahi sabri ayuu kaasi ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa maanta la filaya arbaca in xarunta kumeel gaarka ee villa hargeysa ay ku yeeshaan kulan ka mid ah kulamadooda caadiga ah iyagoona uga hadli doona arrimo kala duwan oo dhowr ah ajendaha kulanka xildhibaanada baarlamaanka ayaa maanta ah akhrinta labaad waxaana wax- ee wax kabedelka sharciga xisbiyada siyaasadeed ee dalka iyadoo xildhibaanadu ay si adag uga doodi doonaan sharciga golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ama gudoomka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu ku wargeliyey xalay in xildhibaanada inuu jiro kulanka baarlamaanka islamarkaana xildhibaanada looga baahan yahay inay kasoo qeyb galaan madanaasha golaha shacabka ee soomaaliya ayaa ku guda jiro galfadhiga toddobaad ee ugu dambeeyey kulamadooda baarlamaanka tobanaad waxaana horyaala sharci dhowr ah kuwaasi oo loo baahan yahay inay ka doodaan islamarkaana ay ansixiyaan barnaamijka faaqilaada ayaad degeysanaysaan qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo dhow ama loogu diyaargaroobayo aaska loo sameynayo madaxweynihii hore ee puntland waa madaxweyne ku-xigeenka hore ee puntland iyo sidoo kale islamarkaana aan loogu diyaargaroobayo in la geeyo aan meydka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa waxaa aan ka socotaa aan magaalada garoowe iyadoona madaxweynaha puntland uu gudi u saaray haddaba madaxda dowlad goboleedada ayaa waxaa lagu wadaa inay gaaraan halkaasi si ay uga qeyb galaan aaska qaran ee loo sameynayo een- een mas-uuliyiinta kala duwan ee qaarkoodna lasoo gaarsiin doono aaskahooda aan garoowe Een, waxaa goor dhaweed inoo waramay een, oo qadka telefoonka maxamed muuse tarsan uu ku wareystay wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shire falagle waxaana marka hore waxa uu ka weydiiyey bal een, aaska iyo sidoo kale een, xaaladdu halka ay marayso iyo een, madaxda ka qaybgelaysa kadibna waxa uu uu ka warrami doonaa kulamo kala duwan oo ra-iisul wasaaraha dalka uu la qaatay madaxda dowlad goboleedada ee ku sugan puntland eh, waa een, magaalada dhuusamareebe ee madaxweynaha een, koonfur galbeed een, hirshabelle iyo sidoo kale een, jubbaland oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaruhu xarunta ama xarunta uu ka degan yahay magaaladaasi dhuusamareeb oo kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka
sidaas oo ee, loo loo ballansan yahay ayaa ee, shalaygii hore ayaa waxaa tegay ee, madaxweyne gedi istegay ee, madaxweynayaasha kalena in ra-iisul wasaaraha lasoo dhaweeyo ay uga hareen ee, ra-iisul wasaarada waa yimid Ee, taasi marka ee, sawirka da wax kale isbedelin ee, inay aadaan garow ayaa qorshaysan oo ay taasi ka galaan
wasiir waxaan ognahay in magaalada dhuusamareeb uu shir dhowr beri uga socday dowlad goboleedyada ee dalka ka jira kaasi oo arrimaha ammaanka qaranka iyo sidoo kale doorashooyinka dalka looga hadlay ee shirkaas nuxurkiisa ee waxyaabo badan ayaa ka soo baxay waxaana loo maleeyaa in xoogaa qaabka doorashooyinka u qabsoomayaan lagu kala duwan yahay arrintaasi ma jirtaa
maya shirkaas kamilikeygi soo aragteen ee, waxaa ka soo baxay fikri nimaysan oo maaragtay ay ku yeeyeeyeen markii saddex bari ee shir ee, ay de- dowlaha xubnaha ka ah federaalku ay ku shireen waxaad niyeysa beena waxay ku baaqeen in dowladda ugtiga dowladda ay arrinkaas ka hadlaan gogoshan mar labaa waxaa dhigay gawin baa dhigtay marka midda ah kala duwanaansho waxa laga yaabaa ujeed dowladda federaalka daaisa jeedid dowladdu markiiaa kusoo joogtay ra-iisul wasaarka ayaa sharabadiyey si fiican oo miigalaha loo soo dhaweeyey madaxweynayaashuna ayna boorka ku soo dhaweeyey wiilka ku-xageed ayaa laisku qaabilay oo madaxweynuhu ku dhex jiray shaqo xabasho cawlku sidaa dibasoo dhalba sabarin yahay waxbarasiye weegeey waxaa jirtay oo waxay wasaaruhu leeyahay madaxda waxaan is leeyahay wax jiraaba haddii uu rasaaruhu dowladda siiyey inuu dhammaanaya inuu dhammaanaya ayaan aad u aaminsan wax minay sharcay maalmaha soo socda lama rabo ee ma la ogyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku marka uu ku biirayo shirka amniga qaranka ee dhuusamareeb لأبعد وقت جدا وشيء حلو ويرى هي تفكر بالمعلن لكن سنة تلك السوشيال ويجيب أتسالها في المسؤول ويدينا يوم في السوشيال الشيء بالدورة حلو ويرى حلو وحفظ أنت كل سنة في السوشيال مرحلة قرائية حولها حسين كالقرائية مرحلة maanta inaan waxba sida idii dawlada sababto taxsidaasa maanta la helaya marka arrimuhu waa si arrimo kala duwan
waxaan ognahay dhuuso mareeb in ay shir hore oo dowlad goboleedu ay yeesheen oo soo gabagaboobay ay shir guddoomisay ama ee ay martigelisay shirkan sidee ayay ugu diyaar garowday madaxda qaranku ay ka qayb galayaan
runtii si shalaa lagu diyaar garoobay oo diyaar wanaaga shirka hore maadaama qabsoomay oo si nabada kusoo gabagaboobay oo si is afgarada kusoo gabagaboobay oo dadkii halka deganaa shacbiga ahaa iyo dowladoodu reer galguud iyo dowladoodu magacin ahli cabdika ayuu horeeyay ayagoo gacmaha haysta dadkaas martishaadka ay soo dhaweeyeen gulashiga la soo afgartay galmudugna siyaasada hadda ay qaadata ay tahay madaxweynuhu ugu taanasheekan cusub rubiin wuxuu soo maray dhammaanba deegaanada galmudug baaqa u wada wuxuu galmudug la wadaleeyahay inuu madaxweyne ka yahay dadkii iyo deegaankii inuu la kulmo waxay qaateen galmudug la wadaleeyahay warkaska dhacay ayaan waxaanu dhigdaa madaxweyne gobol soomaali la wadaleeyahay dhigii koowaad ahaa gobol soomaali la wadaleeyahay iyo talo la wadaagayo wuxuu ku soo dhamaa talawadaag iyo in hal wax lagu yeelo kabacdina baad baa dowladda loo dira asheega in la midaysan yahay runaantii wax aada loogu ammaano wey oo dadka gudaha soomaaliyeed ay farxageeyey in markiiba ra-iisul wasaaruhu uu yidhaahdo kasoo jawaabhaan uu yidhaahdo oo isagu inuu koobta yimid xalay iyo iyo iyo iyo shaakal cimada dadka aada ugu sheekaysa iyagoo faraxsan hadday noqonahay madaxda gudaha kaasuudeed iyo hadday noqono dadka cadaalka aqoonyahanada shacbigaa in ra-iisul wasaaruhu uu imaantiga ra-iisul wasaaruhu iyo guulweyn wax laga filan karaana ay tahay maadaama dowladda federaalka iyadu qaranka bazuul ka tahay haddii shantii dowlad ay codbaysan leeyihiin dowladdu waxay ku kordhin kartaa waxaweye inay maarata shaqo fiican la qabtay ay ayaga wixii ka dhiman ay ku darto marka aadaa dadku ay u faraxsan yihiin شغل واحد في السلام حتى من بعديك وش حسيني وشبكتكو وليديستي وشبكتكو وليديستي والدينا هذا الجسو سواء راعي الغطاء الشرعي يقول شبكتكو وليديستي اللي بوحبه الشعب هذا يدين وحنا طريقة انه حميد هذا تعبه بحجعلالة او بحيط قويا يقبل حريرة انه كسو دوينه wuxuulaha kala duwan kusoo qoqoay magaalada dhuusalabeed marka adigoo aada iyo aada u wanaagsan yihiin dhuusalabeedkooda waxaan kala jeedana socdaalka ra-iisul wasaaraha xubinuu ka dambeyn doono in guuda daraaka ay ka dhimayso wasiir xalay waxaa dhacay kulan u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada intaa og tahay kulamadaasi maxaa looga hadlay
runtii kulamada su-aalo waa yimid waa lasu dhaweeyey waa dejiyey gooni baa lasu wereerkayey oo haddii laska gursanayay aragtiyaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxda joogtaana waa kala haddii la goynahay golgaabyo qaarkood waxaa ka dhexeeyey xanuunshiya ka dhexeeyey qaarna waa aada isugu wanaagsan yihiin marka meelihii lasocodka laga dareemayo aada isku arkeen lama shaacin oo waxaas laga sheegin laakiin haddana waxaa la dareemayaa in maaragtay aada loosaga soo dhow yahay sida la ahaa wax laskaga warrabay oo maaragtay inay ha-iyagu kafool kafool isku arkaan hadda sida madaxweyne axmed maxamed salaam iyo ra-iisada ay aragtiyeen oo is arkaan wax weyn ku fadhidaa marka حق ورنسية ملقى المحلي إذا عبها إلي بك لوشي وش لغوها
waxaan ognahay galmudug ee dhismaheeda iyo halkay ka timi shir noocan ah oo weliba dad ee siyaasiyiina oo aragtiyo kala fog ee qaarkood ay qabeen in shirkan la isugu keeno maxay uga dhigan tahay galmudug
runaantii waxay nooga dhigan tahay dadkan dad galmudug tahay maalintii soomaaliya ay xorriyadda heshay farhaddii iyo guulihii jiray ana kuu sheego maalintii la maqlay in shirka welibaadagay dhusureed madaxda dalkuna ay aqbashay dadka haweenku waxay ku garaaran yihiin bilicli iyo galbasaro waxa caalamka soomaaliya iyo gudaha galmudug rag iyo odayaal iyo culamo iyo dhalinyaro cidigooda gaara iyay maafasira waxaa intaasi la samaynayo in la goglo guryaha in la goglo haddii la si fiican loo sharciyo in martida iyo gaadiidka iyo waxoo dhan ay noqdaan kuwa aad iyo aad iyo aad aan loo dabeelo idii markaa sida la wadaogyahaana khilaaf la hagaajiyey ayaanu maamulada ugu horeysay maadaama dhahay galmudug nolol wanaagsan iyo iyo program aanu haddii ay kuliga hoggaani lahayn nagu dhaafay khilaafyo iyo dagaalo iyo waxyaalo maaragtay aad loo hagaajiyey waxaad og tahay deegaanada galmudugga deegaanadii elswaleliya laga aasaasay wadeegaanada dalka iyo qaranka laga difaaci jiray wadeegaano taariikhda dowladaha soo maray wadeegano ra-iisul wasaaraha xaafa dalka iyo madaxweynaha dalka ayaa labaduba ay kasoo jeedaan marka in intay goboldhigaan lagu guuleysto ummadda soomaaliyeed iyo caalamka iyo meel walba la joogo waxaa loo arkaya in soomaaliya wax weyn u qabsoodeen kol haddii lafdaqaskii soomaaliya ay saaka awooday inay gobol dhigto laguna guuleystay galmudug oo xanaanka hadda ay socoto ku socotaana waxaa aad iyo aad iyo aad loogu hawooya in soomaaliya kale iskagu dhamaado soomaaliya soomaalidana ay noqoto qaranka soomaaliyeed la istaago marka anagu aad baan u faraxsanahay gabashayeeda lagu geysana waan ku faraxsanahay
kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo uu hadlayey ama aan wara- waraysi siinayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana qadka telefoonka ku wareystay maxamed muuse tarsan haddaba guddi ayuu madaxweynaha puntland u xil saaray ee qabanqaabada aaska loo sameynayo madaxweyne ku-xogeenka hore ee puntland ee iyo sidoo kale een, soo dhaweynta ama een, een, u diyaargarowga een, meydka ra-isul wasaare hore ee dalka oo lagu wado in la gaarsiiyo magaalada garoowe haddaba waxaa aan goordhoweed mar kale qadka telefoonka ee magaalada garoowe ku wareystay een, maxamed muuse tarsan wasiirka ama waxa uu maxamed muuse tarsan qadka telefoonka kula xiriiray wasiirka wasaaradda duulista hawada ee puntland oo ku sugan magaalada garoowe ilyaas cusmaan lugator oo xubin ka ah guddiga madaxweynuhu xil saaray
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون كل لك شركات خلاف مركز خواد وحان أسعفوية ليا العينة هنا بلدان أحسن غير عبد الحاشي أها أعطى صياشي أما طياشي لجلالي بلدان أهانا مدهن تنكي زهري دولة بلدان لجعب صياشي يريد أن تسجي usaange madaxweyne horaa ka dhintay marka si weyn bay ugu diyaargarowday dowlad wilaan kusoo daynta xilli shir uu madaxweynaha dowladda puntland dalka siyaablayda lagu jiro duusa mareeb madaxweyne shaqi soo galay siyaas kalena baa loo magacaabay dhammaan reer puntland meel kasta bari meesha gaalkacyo lafaano duuhoodne iyo garsoor dalowga waxa weeye nabad dhaqanka iyo madaxda iyo kulligaa la kaga yimi waxaana loogu diyaargooday aas qaran dalkii waana ka war haysaan in saddex maalmood calanka hoos loo dhigay marka madaxweyne ugu weyn oo hore oo dalkan usoo shaqeeyey iyo ummadda soomaaliyeed oo dhintay ummadda soomaaliyeed oo ka dhintay dadka reer puntlandna si gaara bay maaragtay wadeegyada lagu xusuusto maamul wanaag iyo cadaalad iyo maaragtay iyo nadiifnimo iyo degaansho siyaasaed iyo oday socota maaragtay isku wada marka si weyn baa loogu diyaargarooday insha allahu waxaan rajeynaynaa sida kushuu yahay in koob iyo tobanka iyo afartan saddexdaas diyaaradiisada ay keento iyada oo maaragtay dad kale oo nolosha soomaaliyeedna ay kasoo qeybgelayaan caaska madaxweynaha oo maaragtay ay kamid yihiin madaxdooda goboladada kamida iyo madax kale soomaaliyeed intaba marka runtii si weyn baa loogu diyaartay aaska madaxweynaha
wasiir madaxweynihii hore ee puntland waxaan ognahay gobolka sool inuu ka soo jeedo ma sool baa lagu aasi doonaa mise nugaal
madaxweynaha puntland oo dalkeyga kasoo jeeda puntland gobol gaara kaga soo jeedo waxaana lagu caasi doonaa caasimada weliba waxaa lagu caasi doonaa beerta islaamka oo maaragtay uu si gaara isaga iyo brimisterkii oo laftigiisu ciidanka soomaaliya xasan abshir saarax oo isagana halka laga tacsiyenayo ilaahay janno labadooda kurdi saaqo oo isaga laftigiisa berri la keeni doono oo isagana aas kale halka lagu samayn doono labada xawaalood waa laba xawaalood oo caska cadqoday oo maaragtay deris bay noqon doonaan labadu waa adayaasha guddaan aasaaskeeda lahaa
sidaa sheegtay xasan abshirna waxaa lagu aasi doonaa isla garoowe ee isaga goorme ayaa la filayaa in aaskiisa lagu qabto magaalada garoowe madaxda ka qaybgalaysana haddaa og tahay
brimister oo xasan abshir ilaahay ha raxmado janaal kurdi saaqo waxaanu sidoo irka in subax la keeno xamar eelaboorka madaxda dowladda federaalka iyo dadka reerka guusha halkaa lagu tukado oo dadkan lagu soo lagu soo duceeyo laguna sumacsalaadeeyo kabacdina halkan la keeno halkan laftigeeda waxaan rajeynaynaa brimisterka xasan cali khayre iyo madaxda kale dowlada qaybo ka mid iyo madax kale soomaaliyeed iyo madax ka soo raaci doonta meydka xamar intuba inay halka kan maaragtay yana imaan doonaan marka labada maalmood geedo culus iyo barardiiqda ummadda puntland dowladda iyo shacabka ay ku jirtaa ummadda soomaaliyeedna ay nala qaybsanaysaa
maxamed cabdi xaashi inta la ogyahay waxaa la sheegaa inuu yahay ninkii ugu horreeyey oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen puntland ka soo noqda shaksi dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka in loo sinaado ay ku weyn tahay ayuu ahaa arrimahaas maxaa ugu biirinaysaa
madaxweyne maxamed cabdi xaashi horta waa haddii ummadda soomaaliyeed usoo shaqeeyey oo xilad waaweyn ka soo qabtay dowladaheenii maaragtay hore asaaskii markii dalku burburayna wuxuu hogaamiye ka noqday ururkii la oran jiray u s b oo intii ka horeysay asaaskii puntland uu gudoomiye ka aha oo ahaa raggii siyaasadda soomaaliya uu degaanshada hudooda beerdaadinayay markii dambe maamulka puntland la sameeyena wuxuu ahaa abayaashii isaga iyo madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed oo ilaahay samiir amaad dufaaqo iyo ismaan maxamed iyo isladii waaweynaaye reer puntland oo maaragtay dabcadabariya ay kamid ahaayeen waa siyaasiyiin iyo maanta isladii boqol maxamuud iyo raggii puntland aasaasay ku qoran noqday madaxweynkii koowaad ee puntland markii madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu noqday madaxweynaha dowladda federaalkana wuxuu noqday madaxweynihii labaad ee dowladda puntland markii dambena doorashada uu galay baa maaragtay xilka waxaa kaga gudaysay madaxweyne cabdiraxmaan sheekh maxamed marka waa hadyey ay puntland maamul wanaag iyo odaynimo iyo iyo soo shaqaynta ay ku xusi doonto aada ugu weyn waana u ducaynaynaa ilaahaynu waana u rajeynaynaa ilahay janno iyo meel wanaagsan u geeyo qoyskiisii iyo ummadda soomaaliya reer puntlandana waa uga faafiyeenaynaa
ومالي وامد وأولي ميرح وطنوي قلبي كوبتني ومالي وامد وأولي ميرح وطنوي قلبي كوبتني ididay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa ididay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa
qeybi ugu dambeeye barnaamijka faaqilaada ayaad dhegaysanaysaan dowladda soomaaliyana waxay ku guuleysatay in muwaadiniin soomaaliyada oo ku xayirnaa dalka boqortooyada sacuudi arabiya sababa la xiriira xanuunka coronavirus dalka dib ugu soo celiso muwaadiniinta soomaaliyada ayaa ku xayirnaa magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya iyadoo dowladda soomaaliya ay dib ugu soo celisay dalka dadkaasi oo tiradooda lagu qiyaaso amay gaarayso afar boqol afartan iyo laba ruux oo u badan haween caruur iyo dhalinyaro arrintan ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran ee dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay ay kaga jawaabto baahida dadkeedu ay u qabaan in dalka dib loogu soo celiyo iyadoona horey dowladdu ay ugu guuleysatay in dhammaan muwaadiniin soomaaliyeed oo dhibaato badan ee ama dhibaato xoogan ay ku haysata wadamo caalamka ah ay dib ugu soo celisay si ay qoysaskooda ula midoobaan duulimaadka ayaa waxaa kasii ayaa waxa weeye kii sagaalaad ee ay dowladda soomaaliya ay uga guuleysanayso in dib ugu soo celiso muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xanibnaa wadamo badan oo caalamka iyadoona ay muwaadiniintan ay ugu dambeeyeen in dib lagu soo celi dalka dowladda soomaaliya ayaana waxay horey ugu guuleysatay inay kasoo daadgurayso muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xanibnaa dalal badan oo kus oo caalamka oo ay ka mid yihiin dalka dalalka turkiga uganda kenya etoobiya boqortooyada sacuudi arabiya ugu dambeysay iyadana dowladda soomaaliya ay doonayso in ay kasoo dhammaystirto wadamada caalamka muwaadiniinta soomaalida ee dhibaatadu ay ku haysa oo ay qaarkood ay ku jiraan xabsiyada guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka faaqidada wararka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya anigoo timcadda idiin soo saaray waa cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynayay maxamed muuse tarsan ayaa igala qayb galay barnaamijka soo saaristiisa intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan laceena sidaas iyo nabadgelyo
jawaabahan ma yaabaa